guriga ay nimankaani weerareen dhibaatada ka dhacday ama dadku ku dhinteen waa guri ay deganaayeen dad bukaan ah oo dadka dagaalamada macwiisleyda ama deegaanka gobolka hiiraan dhaawacyada laga soo qaaday oo lagu daaweynayo isbitaalada muqdisho kuwoodii bogsaday meel lagu lagu samatabixinayo oo kii safri karo laga sii wadaayo kii kale tan mataqaana daawada ugu socotay guriga ayaa weerarku ahay waxa weerarka lagu qaaday waa guri ay degan yihiin dad dagaalada kusoo dhaawacmay gobolka hiiraan qofooda ku dhimatay guriga oo kamid yahay nin bahal caafimaad ka mid oo dhaktar ahay oo dadkaas mataqaana xaaladooda si gooniya gacanta ugu hayay halkaan marka waa inay dadkii xanuunjiyaan oo dadkii ehladii dadku ka dhaawaca ahaayeen iyo dadkii dhaawaca ahaay oo dagaalkan soo galay inay ka daba yimaadaan ay sirqoolkaasi maleegeen waa qorsho ay maleegeen oo ku guulaysteen gobolka banaadir hadday tahay amniga iyo talooyinka kaleba dadka deegaankaas kasoo jeeda wax matalaada kuma lahan haddii saraakiisha amniga gobolka banaadir ka shaqeysa oo dadka deegaanka kasoo jeeda saraakiil kuleeyihiin dadkaas amnigooda control halahayeen marka waxyaalo badan oo aan concern aan ka qabnaa jiro oo gobolka banaadir ka jiro maamulka iyo amnigaba isugu jiro dadka deegaanka degan ama gobolka hiiraan ama dadka dagaalkaa shabaab kula jiro dadka dadka dagaalka kula jiro ay mataqaana tabanayaan sida boliiska gobolka banaadir ka shaqeeyo waa garan kartaa dad dagaalka harta shabaab la galay dadkoodii dhaawac ahay daruufta gaarsiisay inay guri ku daaweeyaan